أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل وحن كجرني عبد الله بن السلام رضي الله عنه فضلigiisii kalley xadiiskii uu lahaana riwaayadii hore waan soo aragnay qays ibnu cubaad warinayey iminkana waa bal fadligiisaasuun iyo arrinkaa horeynu soo marnay oo nin kale oo adigu bal isaguna taabiciya barhkoodna saxaabiba ay yidhaaheen uu kaba warinayo oo iyadii kaba bastisan ama ka dheer waana taa dee baabka u dambeyn doonta haddii a la idhaa wuxuu uhi markaa muslim raximah اllahu tacaala xadaثna qutaybaة bnu saciidi waisxaaq bnu ibraahiima wlafdu liqutaybata xadaثna jariiru can اlacmashi can sulaymaana bni musirin can kharashata bni اlxuri qaala kuntu jaalisan fii xalqaة fii masjidi اlmadiina lafdigu waa lafdigiisuu sheekhu inoo sheegay qutaybat bnu markaas ibnu saciid ee lafdigii isxaaq ma aha kharashat bnu lxurna kolley waa nin abu da-uud laga soo naqliyey inuu yihi waaba saxaabi laakiin qolooyin kale waa taabici bay yidhaaheen oo bal markaan idhaahno waa taabici taabiciinta raggii ugu waaweynaa ayuu ka mid noqonaya ama dabaqadaasuu yahay ana nin siqa ah bal markaan idhaahno waa taabici dee saxaabi haddii ay tahayna taa cidi uma baahna in la tacdiiliye waxaana la yidhaaha wuxuu ku soo korayba cumar bn اlkhadaab oo agoon buu ahaa ku sugan fii xajri cumara bni اlkhadaabi radia allahu canh haddaba ninkaa kharashat bnu اlxor ayaa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya fii xalqatin kolle lafdiga waa sukuun baa io xarakaysanay horena waa ta aynuu soo marnay xalaqa iyo xalqa labadaba waabay jirtaan ee xalqad baan fadhiyey masjidkii rasuulka ah dee xalqana waxaa lagu magacaabaa ma xalaqa kullu shayin mustadiir xalaqa la yidhaahaa wax kastoo soo wareegsanbe haddaba xalaqo masjidkii rasuulka ilaahay dee oo dadii markaa saxaabi ay joogaan baan fadhiyey qaala wuxuu yihi wa fiihaa xalqada ama xalaqadaasna waxaa ku sugnaa shaykhun nin odayo oo xasanulhay-ati hay-adiisu ay fiican tahay macnaa shakligiisa iyo hay-adiisu fiican tahay wa huwa cabdullaahi bnu salaamin waa saxaabigan jaliilka ina salaam qaala wuxuu yihi kharasha odhanaya fajacala wuxuu gudagalay uu bilaabay yuxadisuhum inuu u waramayo xadiidan xasanan isaga ahaa ninkii majliska fadhiyey dadkiina bal xadiid fiican buu u sheegayey qaala kharasha wuxuu yihi falamaa qaama markii intuu xadiidkii dhammeeyey uu kacay ayay qaalalqowmu ee dee uu ka tegey baa qowmkii meesha fadhiya xalqada fadhiyey ay yidhaaheen mansarahu ninka uu farax gelinayo an yandura inuu eego oo uu arko ilaa rajuli nin min ahliljannati ahlujanno kaba mid ah isagoo adduunyo jooga oo dhulkii soconaya ruuxi ahlujanno ah inuu arko ninkay farax gelinaysaa falyandur ilaa haadaa ninkan ha eego oo xaggiisa haddayo waa ninkan ba ahlujanno ah qaala wuxuu ihi kharasha dee hadal aanu hore u maqlinna way ahayd faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartee laatbacannahu bal waan ka daba tegi doonaa waan raaci doonaa oo fala aclamanna waxaan ogaan doonaa dee ninkaa ahlu janno ah isagoo maanta nool janno loogu bishaareeyey oo nin fadli aada iyo aada u weyn leh ee waxaan ogaan doonaa makaana beytii gurigiisu halkuu ku sugan yahay sidii haddaan u baahda aan u ziyaartay iyo baltaa ulaba kulmo qaala wuxuu yihi kharashaa odhanaya fatabictuhu waan raacay isagii baan ka daba tegey faindalaqa waa socday xataa kaada ilaa u dhowaaday an yakhruja min almadiinati madiina inuu kaba baxo kolley kaadana dee way yar tahay in dee bal maalan dee san oo kale ani uga dambayso laakiin waa luqo jirta un waa tan xadiidkan bay nooguba sugan ayaa wax badan iyada inaanay ani raacin sida qur'aankana meelahay kuba timi oo dhan kuba wada sugan oo waa luqada aada usii fasiixa ah wamaa kaaduu yafcaluuna yakaadu zaytua yudiu iyo dee bal aduukaada halkay qur'aanka dhacdayba oo an casa ayay ka duwan tahay casaa waxa badan inay ani la socoto waa naadir ani inay ka maalan iyadoon aan lahayn markaa waxa weeyaan ay timaado kaadana waa cagsi waa taa cagsigeeda laakiin tana luqadaa kalee jirtuun buu kuba yimi xataa kaada an yakruja min almadiinati oo macnaa maga aqalkiisaa sanaa waa fogaa dee markaasaa wuxuu uba dhowaaday madiine inuu kaba baxo hadduu halkii u beryihii hore intii aanu sooba islaamin ama rasuulka ilaahay aanu madiine iman halkuu deganaa ay tahayna de waa halkii qaynuqaac ay degayeen oo mala waaba dee waa mega degankaa yar durugsanaa un uma dakala manzilahu gurigiisii buu galay si intaa uu daba socdaa qaala kharasha wuxuu yihi faista'dantu calayhi waan ka idan dalbay oo gurigii markii uu galay ayuu isaguna kedinkii yimi oo wuxuu la yimi istidaankii dee sharciga ahaa faadina lii waa ii idmay faqaala wuxuu yidhi markii uu fadhiistay maa xaajatuka ya bna akhi walaalkay inankiisiiow ee waa ka wan yahaye xaajadaad iyo dantaadaad u socotaad iigu timi maxay tahay qaala kharasha wuxuu yihi faqultu lahu waxaan ku idhi samictu اlqowma qowmkii ayaan maqlay waa dadkii markii markaad ka soo kacday xalqadii aada fadhiday yaquuluuna xaalay ku qowlayaan laka adiga lamaa qumta markii aad kacday eed ka timi man sarahu an yandura ilىa rajuli min ahli اljannati falyandur ilaa haada faacjabanii waxay cajab geliyey waxaan jeclaystay an akuuna macaka macaaga inaan ahaado oon dee bal kula fadhiisto si gaara kuulaba kulmo qaala waxaa yidhi cabdullaahi bnu salaam allahu aclamu biahli اljanna ilaah baa og ahlu jannaha riwaayadii qays ibnu cubaadna hadaladiisii waati aynu soo marnayo wixii markiisa laguba yidhi uu isagu dee ugu jawaabay ninkii arrinka u sheegay waseuxadiثuka bal ilaah baa og cidda ahlu jannaaya laakiin hadalkoodan sababtiisa iyo waxay taa u yidhaaheen baan kaaga warramayaa buu leey oo waseuxadiثuka waan kuu warramayaayoo mima wixii qaaluu daaka hadalka aad sheegtay iyo waa ahlu janna ay u yidhaaheen ayaan kuu sheegayaa inii anugu baynamaa waqti ana anugu naa'imun aan hurdo id waqtigaa ataanii rajulu nin baa i yimi macnaa waa manaam ruux baa ii yimi manaamkiibuu igu yimi faqaala lii wuxuu igu yihi qum kac faakhada biyadi weli waa manaamkii uun ma toosin gacantaydiibuu qabtay faindalaqtu macahu waan raacay isagii baan raacay qaala wuxuu yihi oo waa ziyaado ayadan imaka tii hore ay noola dheer tahay dee walow ay xagga marka la eego dee manaamka ugu dambeynta ay isku mid yihiin markaasaa wuxuu yihi waxaa odhanaya qaaladan faacilkeedu waa cabdullaahi bnu salaam faidaa ana bijawaad daca shimaali faidaa idaadu waa tii fujaa'iyad ahayd wuxuun baaba dee igu soo kediyey waaba anigioo bijawaadda arkaya dee bal maalan jawaadda waa wadooyin ama wadooyin ashimaaliya xagga iyo bidix kuba sugan oo dhinacaygii bidixun baan dariiqyo baydhay oo wadooyina aan kaba arkay jawaadda jamcu jaadatin weeye oo imanka jawaad waa jamcu jaadatin jaadana waxaa la yidhaahaa un waa adariiq weeye oo waa wadada ama dariiqa jaada lagu magacaaba waliba dee kaan sii yarayn weeye roomba kaas baa jaada la yidhaha haddaba waxaan arkay wadooyin dhinacayga bidix dee waxa weeyaan kuba sugan ayaan arkay waa manaamkii qaala cabdullaahi baa wuxuu uhi faakhadtu waxaan gudagalay bilaabay liaakhuda fiihaa ay liasluka fiihaa inaan maro waxaan doonay buu leeyahy inaan wadooyinkaa qaado oon maro faqaala lii wuxuu igu yidhi waa dee ninkii baa ku yidhi ama rajulkii dee bal malagba haba noqdo laa ta'khud fiihaa wadooyinkaa ha marin macnaa laa tasluk fiiha qaadin oo ha marin fainahaa duruqu asxaabi الshimaali waa asxaabu shimaal wadooyinkoodii eh waana dadka ahlulnaarkaa wadooyinkay marayeene wadooyinkaa ha marin qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya cabdullaahi bnu salaam faidaa jawaadu manhajun calaa yamiini lafdiga jawaadba waataan marka horeba soo sharxay waxaana nidhi waa kelimo jamacoo dee mufradkeedu jaadatun buu noqonayaa waana laftigun baa inoo soo noqdaye laakiin sifa imaka raacsan oo manhajun waxay dee way rafcisan tahay saa imakaba inoo xarakaysan oo waa sifo ahaan iyo nacti ahaan ay jawaabdii ay waxa weeye u tahay nacti ama sifo u tahay oo waxaa markaa uu yahay macnuhu qaala faidaa waaba wuxun baaban haddana arkay oo igu soo kediyey jawaadun jawaadumaye wadooyin manhajun ay manhajkuna dee waa adariiq alwaadix baa manhaj la yidhaha manhajka iyo minhaajka iyo nahji iyo waxyaalahaas waa waddada cad ayaa la yidhaahaa marka macnuhu halkan muxuu noqonayaa manhajun ay dawaatu istiqaamatin wa wuduux weeye wadooyin aad u toosan oo aada u muuqda oo waddooyin waaweyna toosan ti ubaban arkay oo xagguu bal matalan kaba arkaya waa calaa yamiini midigtayda oo markaa idaadii markan fujaaye ka dhigna jawaabduna dee waxay noo noqon wataa aan soo sharaxnay manhajuna nacti baan uga yeelaynaa waaba jawaadun wadooyin manhajun ay dawaatu istiqaamatin waduuxi weeye toosni iyo caddaan u saaxiiba wadooyin waaweyn oo bal maalan weliba toosan ayuun baaban arkay oo calaa yamiini xaggayga mid midig kuba sugan kale sheekuna waa sharaxa duruqun waadixatu bayinatu mustaqiima suu kaba cabiray yaanu dee lafdigan sif ahaantan iyo ishaarin oo sa dee waxa si yar caddeeyo kasii yar basiisan qordobi kitaabkiisa mufhim annahju iyo alminhaaj iyo manhaj oo kale ama almanhaj iyo intuba wadadaasun khaasatan dariiqa weyn ee muuqda kaas baa labada idhaah nahjiga haddii la doonana hadana waa la fadxiyaa nahjun iyo nahajun labaduba way yimaadaan iyadoo hadal la fadxiyo iyadoo hadal la reebo waana isla wada macnown calaa yamiini faqaala lii wuxuu igu yihi khud haahuna halkan mar dariiqan mar buu yihi halkan qaad faataa waa yimi bi aniga jabalan buur buu ila yimi oo waxaan ku baxnay buur weeye faqaala lii wuxuu igu yihi iscad fuul buurtan qaala cabdullaahi bnu salaam baa wuxuu ihi fajacaltu waxaan gudagalay ahaaday idaa aradtu markan doono an ascada inaan buurtaa fuuloba kharartu calaa isti dabadaydaan usoo dhaca oo isti ama dib unbaban usoo dhacayo taas markan islaa fuulba meeshii waan ka soo dhaca dabadan ama maridaan dhulka ku dhuftaa qaala wuxuu ihi xataa facaltu dalika miraaran ilaan dhowr goor sidaa sameeyey qaala markaa dee buurtaas iyadoo ma furi karayo waa laga daaye uma dalaqa bi waa ila tegey xataa ataa bi camuudan ilaa uu tiir ilaba yimi ama tiir aada u dheer waa kii aynu soo marray ee waxaa riwaayadii hore qays ibnu cubaad inoo dheerayd meel beera aada u cagaaran oo dee cushb iyo adigoo cagaar badan leh inuu markaa tiirkaasna ku dhex yaalay waa inta riwaayadaa hore inoo ziyaada inooguma sugan oo tan ay la dheeray dee waxyaalahan kalean arkaynana tan baa la dheeran waana madaam keliya uune ra'suhu camuudkaasoo ra'suhu madaxiisu fi samaa'i aad buu u dheeriyo samada ayuu galay madaxiisu kuba sugan yahay wa asfalu halkiisa hoosena fi lardi dhulka oo dhulkii ayuu dee kuba taagan yahayna fii aclaahu halkiisa sarena xalqa xalqa waataa nidhi kullu shayin mustadiir saa daraaddeed baa qurdigan dumarku qaataan ee garaanta wareegsan xalqa waaba lagaba cabiraa bal taas kaatunta oo kale dee inta faska un mooye inta kale xalqa waa laga cabiraa marka si loo fadhiyo dee dhan oo aan khalad lahayn oo hagaag usoo wareegsanna xalqa waa tan la yidhaaho bal markaa shay kastoo mustadiira taasba weeyaane haddaba dee waa waxaan curwadii aynu soo marnay weeye xalaytaynu ama casharkii kan ka horreeyaan umuuraha sharaxeeda kuba soo marnay wax la qabsan karoo wareegsan ayaa halka ugu sarraysanoo kuba sugnaa faqaala lii wuxuu ihi iscad fowqa haadaa kan dusha uga baxa qaala wuxuu uhi qultu waxaa ihi buurtii baan aragnay dee isagay buurtoo la fuuli karayo u kaba soo dhacayay kayfa ascadu haadaa see baan kan u fuulayaa walxal ra'su fi samaa iyadoo meel aan qabsado aanu lahayn oo madaxiisu samada uu kuba sugan yahay see baan u fuulaya waana tirba qaala wuxuu yihi faakhada biyadii gacantayduu qabtay riwaayadii hore dee in khaadim ama wasiif baritaarey baynu soo marnay kole waa isla macnuune fazajala bi uu ituuray waa baritaarkii uun sar ayuu ituuray macnaa rama b weeye oo zajala b ay rama b oo may fazajala b qaala wuxuu yihi faida ana uxun baaban arkay dee markuu saas oo kale caawiyey baritaaray uu tuurayba sar u tuuray waaba anigoo mutacaliqun haysta bilxalqati xalqadii haysta qaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu salaam baa odhanaya uma daraba alcamuuda camuudkii iyo tiirkii ayuunbaa buu wax ku dhuftay oo fakharra waabuu dhacay isagii laakiin halkii buu ku dheganya sare halkii sareu haystaa ee tiirkii baa meeshii kaba baxay qaala wuxuu yihi wabaqitu waayoodhi waa manaamkiina waan baaqi noqday oo waxaan ku baaqi noqday mutacaliqan xaalan ahay mid haysta bilxalqati ama xalaqati xataa asbaxtu ilaa waa beriso adigu iyadoo weli sii u haysta ayuunbuu manaamkii ka soo toosiyo hurdadii qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya cabdullahi bnu salaam faataytu nabiya salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan uba imi faqasastu calayhi waan uga waramay manaamkii baan u sheegay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa cabiraya manaamkii ama duruqu duruqda iyo wadooyinka alatii duruqdaasoo ra-ayta aad aragtay can yasaarika xaggaaga bidix kuma sugnaa fahiya duruqa asxaabu shimaal dee waana loo sheegayba intuu manaamka kuba jirayba waa dadka asxaabu shimaal wadooyinkoodii qaala wuxu uhi waa ama duruqu wadooyinka alatii ra-ayta can yamiinika xaggaaga midig aad aragteed adigu mid ahaan martayna fahiya duruqa asxaabi lyamiin dee asxaabu lyamiin oo ahlu jannaa duruqdoodii weeye wa ama ljawal buurti aad kari weyday inaad fuushaana fahuwa manzilu shuhadaa'i waa dadka shuhadada halkay degayaan iyo manzilkooda walan tanaalahu laguma dilayo oo dagaal lagugu dili maayo adigu shaqo kuma lihid weeyaan oo manzil shuhadada manaasishoodaas halkaasa ee dadkeeda ka mid ma tihid oo nin dee dagaal ku dhimanayo ma tihid walaa ma dee loo dilayo dulmi ahaanba loo dili walan tanaalahu wa ama alcamuudu tiirku fahuwa camuud lislaami waa tiirkii islaamka wa ama alcurwatu waa curwadii xadhig ama wax kale ha noqoto curwo waa la wada yeehaan waxaa dee la qabsado o dhan sida curwat libriiq iyo kildhiga iyo waxyaalaha dhegtiisan ama w fahiya curwat lislaam islaamka xadhigiisii iyo curwadiisii weeye walan tasaala kama suulaysin mutamasikan biha mid haysta inaad tahay xataa tamuuta inaad kaba dhimanaysid xadiid kolley habeenkii dhoweyd baynu soo wada aragnay alfaadaha iyo dee inaha yare inoo soo kordhay mooyaane laba arrimoodoo waaweyn oo mucjizaadkii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa inoogu sugan yihiin oo qeyb uu kaba waramay oo sidiisii uba dhacaybo waxaa weeye midi rasuulka ilaahay wuxuu sheegay cabdullaahi ibnu salaam laa yanaalu shahaada inaanu la dili doonin oo aanu shahaado gaad ahayn waa mid waxaa kaluu sheegay annahu laa yazaalu cala alislaami xataa yamuut ilaa uu dhimanayo islaamnimadka inuu ku sugnaanayo labaduba waa laba khabar oo dee shay qeybo sidii uba dhacayoo cabdullahi ibn salaam madiina ayuu kuba dhintay oo bes buu u dhintay ee lama dirin ee isagoo sidaa u toosnaayoo xaaladii mustaqiimkeydee rasuulka ilaahay kuba oga un kuba toosanna geeridiisi baa timi oo dee suu qurdabiidhaha labada umuurahani dee wama agharaha waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sidqigiisii iyo dalaa-isheedii unbay kaba mid yihiin oo labaduba waa dee waxyaalaha mucjizaadkiisi iyo qeybkii uu kaba warramaya si uba dhacay bal dee bishaaradan loo bishaareeyeyna waxuu leeyahy dadku halkaas bay kaba qaateen dee sina way u dhacday walow aynu xadiidkii dee sacd ibn abi waqaas kuba soo maray inuu yihi rasuulka ilaahay maan maqlin oo dee lixayin yamshi inahu fi ljanna ilaa licabdi salaam ood moodo xataa cibaaradee umuuraan madaamka aan ahaynee waa ehlu jannana xadiidkaa inooguma sugnayd ama dee aan kaba qaadanaynay bal fadliga cabdullahi bn salaam halkaasaan kuba dhaafaynaa radia allahu tacaala canhu waardaah oo de waayo hadalkeeda inoo wada horeeyo intana waa baqiya inoo harhsanudubaheed baabu fadaa'ili xasana bni haabitin radia allahu canhu xasan ibnu haabit fadaaishiisii ayuu baabkiisii yahay xasan ibnu haabit ibn lmundir ibni xaraam ilansaari kole waa nin reer bani najaara ansaar khasraj reer bani najaar waa reerkii rasuulka ilaahay awowgii cabdilmualib dhalayba anas ibnu malik iyo dee qolooyinka abu ayub alansaar iyo reerkoodii weeye iyo dalxa iyo bal abu dalxan ujeeda waxaanay arrin bay soo naqliyaan culimadu sharaxana waa inooguba sugan tahay kolley kutubtana marka isaga la terjamaynayo ama kutubta saxaabadu baabka taari waxaan ujeedaa kutubtan dee mustalax markay baabka taariikhda joogta intooda roonroon waa arrin ay soo qaadaan oo waxa way horta saxaabigani boqol iyo labaatan sanadood buu noolaabaa la idhaa lixdan sanadood waa qabla alislaam iyo fi ljaahiliya lixdan sanadoodna waa fi lislaam kolley rag waxoogaa aya ay tiriyaan culimadii oo boqol iyo labaatankaa noolaayoo saxaabada oo xakiim ibnu xisaamin hore usoo marnay iyo ay kaga mid yihiin bal oo lixdan boqol iyo labaatan gaadhay kolley afar iyo kontonkii hijiraday badankooda raggaasi dhinteen jaahiligan waxaa looga jeeda un dee weli iyadoo dadkii aanay waxa weeyaan islaamku dhammaan wada gaadhin oo qowmkooda ay jaahiliye ahaa ay kuma sugnayn muddadaasun ay joogtay ay maha dee bicsada wixii ka horreeyey loogama jeedo haddii la yidhaha bicsada wixii ka horreeyey kolley dee ma noqonayso markaa afar iyo kontonkii iyo dee muddadu filislaam baa badnaanaysa arrin kalena way sheegaan oo halkan iguba suganoo waa uu kaga duwan yahay raggaa boqol iyo labaatanka gaadho oo xasaan iyo aabbihii thaabit iyo awowgii mundir iyo xaraam afartooduba boqol iyo labaatan bay gaadheen baa la yidhaha waa arrin dee yar oo alfiyan saudina matingeeda ata kuma sugan meesha uu meelaha ugu dambeeye ama baabka ugu dambeeye kitaabka weeyaane oo isaga iyo aabihii iyo awogii imaka halkan weliba dee saddex barhkood isagii aabihii awogii bay kaba dhigaane halkan sheekhu wuxuu leeyay wa aaba'uhu halaaa aabaayaashiida saddexda waa aabihii iyo labada kaba dambeeya intuba boqol iyo labaatan bay gaadheena bal aduga waa shaacirkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh de waa baabka waxay nooguba iman doontaa waa shaacirkii ansaareed qabla alislaam oo dee shaacirkooda koobaad qabla alislaam isaga ayuu ahaaba kol hadduu cimrigaa gaadhayna waabuu soo gaadhay acsho iyo naabiqatu dubyaani iyo buu soo gaadhay oo shiciradiisa qaar dee suuqii cukaad uguba tiriya ay fiicnaysan adigu nin shaacirah oo fuxushi shucarada ayay ahaaba bal dee abu cubayd iyo rag kala duwan ba oo culimadii dee luqada iyo taas ba ahaa iyo umuurahan iyo adabka iyo a'imadoodii ayaa waxaa dhan dadkii reer magaalkaa marka la eego ahlulxadar ahlulmaderna way kaba cabiraane ninkii ugu shicir badnaa buu noqonaya dee dadkii reer baadi ah oo laga yaaba rag kale dee waaweyn baa jiray ahl alxadar ama ahlulmader waa ninkii uguba shicir badnaay oo dee qabla alislaamna ansaar shaacirkoodu ahaa bacda alislaamna rasuulka ilaahay shaacirkiisii weeye salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo muddo dheer rasuulka ilaahay kaba dambeeyeyna berigaa dambe oo dee kolkol ay dadkii ay soo galeen yar adugu qolaysi iyo waxyaale beryo dambe ay soo galeen kolley oo mariya khilaafadii raashida hay dabadeed oo reer yamaneed iyo reer kale de adigu meelo qaarkood way soo gebayeyna de reer yamaneed ninkii matalaya baabu ahaa shaacirkoodii koobaade bal adigu waa xasan ibnu thaabit radia allahu canhu waan arki doonaa axaadiistiisa insha allahu tacala oo iskaba yar dheeraan doonta haddii ay i suurto gasho inaan yar ka raca xadaثna cmr النaqid وإسحاq بن إbrahim وبن أbي cmر kulهm عan سfyاana qala cmr xadaثna سfyاan بن عuyaynةa عan الزhriي عan سacيidi wa سacيid بن المsayب عan أbي هurayraةa أna cmra cmar baa mara maray bxasana xasaan ibn haaبت wlxaal huwa xasaan yunshidu uu tirinayo الshicra shicr fi اlmasjidi masjidkii rasuulka ilaahay dhexdiisuu shicir kaba tirinayay cumar baa soo maray waa waqtigii khilaafadiisii falaxada ileyhi xaggiisuu dayay malaa dee waa qoonsi uu yar qoonsaday inuu gabay ka tiriyo masjidkii rasuulka ilaahay dhexdii oo adigu waa yar eegay il dee laga dareemayo inkaar iyo diidmo oo dee cumarna kolley taama ogoloyno waxaaba la yidhaha waqtigiisii masjidka dhinaciisuu raxba iyo meel daarada kaba dhisu odhan jiray waa ninkii doonaya laqi iyo waxyaale inuu ku hadlo ama gabay tiriyo ama waxyaale halkaa ha baxo halkaa ha fadhiisto taasuu odhan jirayba adigu tiim xasanna uu dareemay faqaala xasaan baa wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaa unshidu mid tiriya masjidkan dhexdiisa shicir walxaal fiihi uu dhexdiisa uu jooguu ku sugan yahay man shaksi huwa khayru minka ruux kaa ka khayr badna waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jooga ayaan halkan gabay ka tirinayay weye rasuulka ilaahay baa balfarayay bal mimbar u dhigayay isagoo dee gaaladii la jihaadaya oo carabkiisa kulaba jihaadaya haddaba iyaduu joogo masjidka ku kaa khayr badani ayaan anigu gabayga kaba tirinaya uma tafata ilaa abi hurayrata abi hureyre oo meesha joogay buu xaggiisii dayay faqaala wuxuu yihi anshuduka allah ilaah baan kugu weydiisanayaa waa nooc dhaareed ba asamicta ma maqashay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay yaquulu xaalu ku qowlayo ajib cani isagoo aniga ila hadlaya xaggayga ka jawaab oo gaaladu waxyaalaha dee gabayga soo tirinayaan adigu u jawaab adigoo xaggayga dee ka jawaabaya welibana uu raaciye allahuma ilaahay ow ayidhu ku xoogee biruuxi اlqudusi waa malaku jibriil ruuxu اlqudus ilaahu ku xooge oo isaga dee bay maalan ha noqoto dee waa inoo dambaysaa rasuulka ilaah jibriil baaba macaaga ah carabkiisa sheciraha laguma tuuro waa ta'yiid iyo markaa waxna halogu halagu xoogeeye isagoo saale ma maqashay qaala markaa wuxuu yihi abu hurayra u markhaati gashaday allahuma nacam haa buuri waan maqlay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoo saale xadaثna isxaaq بn ibrahim ومحamed بn raafici وcabd بn xumaydi an an cabdالرaزaaqi qaal akhbarana macmar can الzuriyi can ibn الmusayibi waana tii markii hore saciidu ka cabiray ana xasana qaala fii xalqati ama xalaqati fiihim abu hurayrata anshuduka اllaha ya aba hurayrata asamicta ma maqashay rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam fadakara milahu kii oo kale ama lafdiga horeynu soo maruu sheegay bal xadiidka hore dariiqana ka harhsanoo wuxuu ihi muslim xadaثana cabduلlahi bn cabdالرaحmaan الdarimiyu qaala akhbarana abulيamani qaala akhbarana شhucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii abu salamata bn cabdالرaحmaan anahu abu salama samica wuxuu maqlay xasana bna haabitin اlanصaariya yastashhidu markhaati gashanaya abaa hurayrata abaa hurayra oo leh waatan istishaadkiisiiyo anshuduka اllaha hal samicta الnabiya slى اllahu عalayh wasalama yaquulu yaa xasaanu xasaanow ajib can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam waa dadka uu soo gebyayey abu sufyaan ibn اlxaarث ibn cabdilmuطalib waa rasuulka ilaah in adeerkii kaba mid ahaa ina zebacbara cabdullahi ibn zibacraa'i ay kaba mid ahaayeen u jawaab welibana uu yihi allahuma ilaahay ow ayidhu ku xoogee biruuxi اlqudusi wa malaku jibriil ruux اqudus qaala abu hurayrata wuxuu nacam haa waan maqlay bal xadiidka waxaa iyada inooguba sugan shicir in lagaba tiriyo oo ama lagu dhex tiriyo masjidka jawaaskii hadduu dee shicirkuba bannaan yahay culimada qaar baa manciyey dee cumarna waa nooc inkaar bay ahaydba kolley shicirkanu markaa tirinayana waa shiciradiisii una wax dee xun ma ahaynba markaa uu tirinayey laakiin kolley dee qowlkooda meeshan nusuusna isugu imanaysaa waa in la kala qaado oo shicirku hadduusa kan xasan waqtigaa tirinayo kale yahay mid ilaahay iyo rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ammaantood iyo bal dee difaaca islaamkii laba difaacaya iyo gaalada iyo shirkigood iyo waxyaalahaas iyo umuuraha hujuumkooda nooc jihaadkii kaba mid ah oo islaamka dee ammaani ay uguba sugantay gaaladina kufaartaasna dee caydoodii iyo baltaasi dadkii oo laguma dheriyo taxriidkii qitaalkoo nooc jihaada dee waa tia ilaahayba amar in carabkana lagulaba jihaadee kaasi shay bannaan weeye oo dee gabaygii masjidkii waa lagaba tirin karaa laakiin hadduu yahay wax ladu laguma tiriyo xataa ayaanu madmuunkii sucay iyo xumaan iyo waxaasi kuma tirina laakiin waxaan faa'iidada iyo nafcigaan ahayn lagama tirinayo dee hadduu wuxuu yahay waxaa shicirku inta badan waxaabay yidhaahaan shicirka ka ugu macaani wa acdamu shicri akidabu oo had iyo goor mubaalaqo oo taas iyo dee taas suuratushacraba akhirkeeda kuma ti waxay ku xeel dheeraadaan oo waxaani odhanayn oo sameeyaan iyo beenta ayaa waxa qurxisoo inta badan xasaan baabay yidhaahaan shicirkiisii jaahiliyada iyo shicirkiisii fi lislaam dee marka gaalada uu saa u laba jihaadayo mooye shiciradii kale uu dib uma tiriyey quwadii uu shicirkiisii jaahiliga lahaa ma yeesho ma laha sababta waxa weeye dee kaas waktigii jaahiliga ninku waxaan tirin buu isku ammaanaya oo wax kaloo bed iyo balaayaa layskuma darayaa waxaasaa shicirka quwo iyo xoog uma yeerayey ninkii ilaahay ka cabsanayey carabkiisa dhowreeye waxyaalaha shicirka macaadaynaya ama qorxinaya xoogeynaya kama dhowrsaday shicirku maqaamkii hore kuma yaqaaneen maahayn bay dhan haddaba bal waxa weeye on dee shicirka caynkaasee in waxa weeyaan laqiga iyo waxyaalahaasi masaajidii waa lagaba dhowraya laakiin kan kale noocana de waa kuwa banaantay waatan dee cilumtii kala dunaydna in badan shicirba ay iyadii ay dee kutubtii kuba nadmiyeen oo waxyaalahaasna dee waa shay cilmi sharciya uuno iyaga noocaas noocii la diidaya un ma noqonayo waxaa kaloo inooguma sugan xadiidka dee istixbaabu ducaa liman qaala shicra min hada nooc wey rasuulka ilaahi waa kan u duceeyey waa nooc jihaad bay ahayd bal iyadana dee ducada ruuxa wax wanaagsan leba yimaadee tani kaba mid tahay looba ducaynaya iyo gaaladii iyaduna dee saa sinaantii iyo wax kaleba lagulaba jihaadayo carabkiina in lagulaba jihaadayo oo bal matalan taas wey bal umuuru kolley way inoo dambeeyaan waxyaalo kaleo intaa ka siyaadsan xdثna عbayd اللh بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شعبة عن عadي وهو بن ثابت qال سمعت البراء بن عازب qال سمعت رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم يقول لxسن بن ثابت أhjهم cay weey o nimankan gaalada ah ee iyaguba way soo gebiyayeen waa bal mثalا de mana ahaynu diفاaci de markii dambena hujuumkii baabu kaba mid aha iyagii lagu bilaabaye cay weeyaan oo gabaygaaga dee wahajigu waa inta badan waa caydan ama sabigan nidaamsan nadmisan baan ujeedaa shicirka ah aw haajihim waa adigu isla macnoune laakin haajihim min almuhaajaat waa la caytan weeye oo ujeedadu koodii uga jawaabo mufaacalayn tahay labadii dhinac bay kaba imanaysaa tan laakiin waa dhinac keliya oo dee uhujuhum amase wuxuu ihi haajihim macnaa dee waa gabaygoodii ugaba jawaab adigina u gabay ee iyagina hadhow way soo gabayayaanoo lacaytan oo dhinacaas oo kale wa jibriilu macaka jibriilna macaaguu yahay waa ta'yiid ahaan nasri ahaan bal dhici karto dee in afkiisii loguma soo turo wax laguma ilhaamiyo kelimadaanu markaa hore heleen in isagiiyo looba dhib yareeyabe taasaan maqlay bu yihi waana arrin weyn oo dee jibriil inuu maciisa kuba yahay arrinkan iyo dee inuu markaa rasuulka ilaahay way noo dambaysaa inuu saxaabadii shucarada ahayd marka ay gabaygii bilaabeen uba yeedhayoo dee raggii kale heerkii la doonayay aanay gaadhin isaga uu ahaa dee waa shaacirkii koowaad uu noqday oo kale aadna ugaba raali noqday rasuulka ilaahayna ammaanay bal maalan taas haddaba oo jibriil macag jibriilna macaagu yahayba وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna عبدالرحمن xا وxdثnي أبو بكر بن نافع قال xdثna غندر xا وxdثna بن بشhار قال xdثna محمد بن جعفر وعبدالرحمن كلهم عن شعبة adigu waa snadkeena ugu soo yar noqnoqday m asanidan soo noqotay lakin walow jamع kaba cabiray waa labadinusa زهير بن حرب markii hore عبدالرحمن بن مهدي buu kaba wariyey أبو بكر بن نافعna غندر waa laba nin halkaas maxamed ibnu bashaar ba haddana sheekii muslim noqdo labadoodii buu kaba wariyay halka labadaa sheeka hore midba mid kaba warinayay imaka labadoodii un baa wada socda marka kolley waxa weeyaan shucbo cidda ka warinaysa waa moxamed gunder iyo cabduraxmaan ibnu mahdi waana kan kulluum kaba cabiray oo de waa kan kolkol dee aqaluljamci saa laba idhaah waana asali aynu kolley hore usoo yar aragnay kitaabka isagoo cibaaraad san ku dhow kaba cabire can shucbata bi hada lisnaadi waa isnaadkiisiio waa isnaadkii aynu soo marne uu lahaa mucaad ibn mucaad oo de waa can cadiy bni haabitin can ilbara milahu xadiidkii mid laba mida xadana xadaثna abubakr bn abi shaybata wabu kuraybi qaala xadaثna abu usamata can hishaami can abihi hishaamku waa ina curwa abina waa curwata bn zubayr ana xasana bna haabitin kaana wuxuu ahaa miman dadkii kasara badiyay calىa caaishata caaisha korkeeda hadalka fasababtuhu waan caayey buu ihi isagii xasan baan caayey caaishana way maqlaysaa faqaalat waxaa tihi ya bna uktii walaashay inankeediiow curway le dacu daa farax ka qaad ha caayin waxa ka sheegin fainahu isagu kaana wuxuu ahaa yunaafixu mid daafaca can rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi xaggiisu ka dagaalamayey waa difaacayey mudaafaxada waa mujaadalaya mukhaasamada gaaladii buu dee u gebyeeyey oo gebigoodiina ugaba jawaabayey isaguna ugu gebyeyey balbal gabay iyaga xanuunjinayey oo aad iyo aada ugu cusla ayuu uguba gebyeyey ta faraa ka qaad bay tiri riwaayo kalena way noo dambaysaa kolley arrinka uu sheegayaa imaka caawa ma taataabanayno dee qeybtiisu waxay ahayd iyo in dadkii la xaday uu ka mid ahayo in kale laakiin waa qadiyadii ifkiga qadiyadii ifkega kolley dadkii ay hadalla ka dhaceen xasaan baa kaba mid ahaa ana cibaaradan waana inoo dambaysaa bal haddii ala idhaaho hadal masruuqna waa inoo dambeeya laakiin waa tanoo riwaayana way soo naqliyaan cayisha inay arrinkan kaba beri yeeshayna waa lasoo naqliyaa in hadalka in iyadii isaga iyo cayisho dhex marayna waa inoo dambeeyaay laakiin waxaan leenahay bal umuuraha yar guudeen arkayno un mooye halkay heer gaadhsiisnaa in waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiimun kumuu yahay iyo waa kee kaas cadaabka weynee daranna loogu ballan qaaday qolooyin baa la xadeeye qolooyinkii la xaday xasaan ma ku jiray mise kuma jirin bal insha allahu tacaala dee efkigii weli maynaan gaadhin xadiidkii dheeraana waa iman doonaaye efkiga tafsiirna aada ha u koobnaadee kitaabka dhammaadkiisii baaba kuma suganya lakiin xadiidka efkaa inoo iman doone taas baan iyada masalada iyo dabdinteeda ban laba sugaynaa ee imika waxyaalaha kooban ee noogu soo arora xadiisubaan ku gaabsana oo de macnaa kasarana waa hadalka badiyo waa curweysa oo ka cadhaysan umuurahaas de waa hadda maaha isagu ma joogin berigaas waaba taabiciye laakiin de waa arrintii hore xusuusteed ayuu wax ka sheegay mara caaisha maqlaysa markaasay tihi dachu fainahu kaana yunaafiixu can rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam xadaثana cثmaan bnu shaybata qaala xadaثana cabdatu can hishaami bihada اlisnaadi waa isnaadkan imakaan kala soo baxnay de waana xadiidkii hore imakoo kale xadaثna bشhr bnu khaalidi qaala akhbarana mxamed bnu yaعni bna jacfarin عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق سليمان kuwa سليمان بن مهران وأعمش أبي الضحاna waa مسلم بن الصبيح weeye de مسروqna waa in أجداع waa saddex taaبicيin qال wuxuu uhi مسروq دkلت عalىa cاaشhaةa cاaشhaan u soo galay وعindaha والحاal cindahaa xaسان بن ثاaبiت iyaduu la fadhiyo oo agteeda joogo dee xijaab baa udhexeeya xaسان بن ثاaبiت guriga uu joogo ينshidhaa شhعرا uu shicir iyada u tirinayu inshaadayo kole iyada kuma tacaliqsan yushabibu isagoo tashbiib tashbiibku waa marka shicirka dumarka lagu soo hadal qaada kaas bay tashwiish bidhaan waa biabyaati low waa isagoo dee dee hadalqaad cayishaa meesha kuma sugnaa abyaad isagu uu lahaa weeye shicirku cayisho uma tirinayay isaguna waa soo galay oo masruuq majliskii buu yimi faqaala wuxuu yihi markaa shicirkii wax ka mid ah xasaanun razanun ma tuzanu biriibatin وتصبح غرثa min لحوم الغawاfir cayشhuu sheegaya xasaanu waa ruux caفiifo ah dhowrsoon weeyaan oo de waa xasaan waa ta caفiifo ah oo razanun caqli iyo deganaan badan razan waa de ruuxa caaqilka ama de waa alwaqaar baa razana laba yidhaaha oo razuna fahuwa razinu oo kale macnaa waa arazana alwaqaar iyo caqliga iyo taasoo waa ruuxa caqligeedu dhan yahay taamka yahay ee aada iyo aada u degan oo ma tuzanu laguma tuhmayo oo hiya iyadoo xasaanu weeye razanun ma tuzanu laguma tuhmayo biriibatin ina wax xumaana iyo wax riibo oo laguma tuhmaya mama jirto tuzanuna bimacnaa tutaham ayaa macnuu yahay oo macnaa tutaham oo lafdigana ma ficilkan dee waxa weeyaan zanantuhu iyo asnantuhu idaa dananta bihi khayra aw sharcanba waa tuhumkii un haddaad xumaan u malayso ama khayr aada u malayso labadaba waa loo isticmaalaaye waa kan riibo raaciyo ku qayday e laguma tuhmayo oo wax riiba iyo wax shakiya oo tasbiixu kolley nuskadayda waxaa dusha dee kaba dhacsan wowda ayaa dhacsan oo dee kolley wowdna way la socotee watasbixu waxay ahaanaysaa ama waa beriisanaysaa garsa oo ay noqonaysaa mid gaajaysan oo min luxuumi lkhawaafili waa dumarka iyagu aan wax xumaana oo lagu ogiyey aanu jirin qalbigoodaba taasi aanay ku jirin jamcu khaafilatin weeye waa sidan dee qur-aankana dumarka muxsanaadka khaafilaadka kuwa iyagu xumaan kuma sheegaya waata laftigeeda uu kuma yimi suuratu nuur eh dumarkaa iyagu warma ogeen waxanba aan ogeynba hilbahooda ayay baa beriisanaysaa iyadoo ka gaajaysan oo cid ay xamanayso iyo wax ka sheegaysa iyada maba jirto taas wey laftigana kharthaana kollay de mudakarkiisuna wuxuu noqonayaa kharthaan buu noqonayaa e waa gaajadii oo macnuu waxa weeye dadka ma xamanayso oo si hadday xamato si waxay hilibkoodii ka dheregto kaley noqonaysaa hadday xamato si waxay hilibkoodii kaba dheregtay waaba kan dee ilaahayba subxaana watacaala suuradaa aada iyo aada u adag ee dadka aada uga naftu ay kaba yeeqeeqsoonaysa si dadka xanti loogaba eriyo ilaahay uu kuba suureeyey dee in ay tahay ay laba mid tahay ruuxa xamashadan la xamanayo isagoo nool isagoo baktiyo hilibkiisii la cunaya yuxibu axadukum an yaakula lama akhiihi laxma akhiihi maytan fakarihitumuuh waa tanfiir waa suuro dee naftiina ay diideyso bal rasuulka ilaahay taswiirkaasna waaba adkeeyeyoo xadiid baa wuxuu kuba yimi inuu iyadoo rasuulka ilaahay majliskiisii la joogo nin kacay markuu kacay baa nin dadkii fadhiyey ninkii wax ka sheegay ama uu xantay rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ku yihi ninkii takhallal findhicilo markaasaa ninkii muxuu yihi wa mima atakhallal ma akaltu laxman maxaan ka firdhicshaa wax hilibaba maan cunine maxaan ka firdhicshaayo dee tu ihi rasuulka ilaahay inaka akalta laxma akhiika wey walaalkaa hilibkiisii ayaad cuntay taasba wey waana dee taswiirkaa qur'aanka adkeyntii weeyaan oo dee taas rasuulka ilahi xadiidkaasne haddaba iyadii way gaajaysan tahay oo kuwaa qawaafisha ah hilibkooda way ka gaajaysantao cid ma xamanaysa weeye cid wax kama sheegayso xaaladeedu taaba weye faqaalat lahu caaishatu caaisha waxay ku tidhi laakinaka lasta kadalika adigu sidaa ma tihin oo adigu dee berigaasay sheegaysaa adiga waxyaala yidhi marka dadkaa ciidumakay de wuxu uhi watasbixu karta min luxuumi lkawaafiliye dee dumarkaa kaafilaadka waa caaisha sayidatuna caaisha dee bal matalan taa hilibkeedii kaamay badbaadin oo waxbaad kaba sheegto dadka aan xaggaa kaba gaajaysnayn baa tahay qaala masruuqun masruuq baa wuxu uhi waa inta aan leeyahay arinku waa inoo dambeeyaayo kolley markaa kaleba iyo caama fadaaishan kalean ku jirnayo faqultu lah markuu kacay ayaa waxaan ku idhi lima ta'daniina lahu maxaad ugu fasaxaysaad ugu idmaysaa yadkulu calayki inuu kuu soo galo waqad qaala lahu tacaala waladii kibrahu minhum lahu cadaabu cadiim waa si wuxuu kaba fasirayo masruuq inuu isagaiyo kolley ninkaa hadalkani yahay waa cabdillaahi bni ubayi iyadaaba caaisha taa tidhi waa kaa isagu wax intiisii weynay tawali waa ina ubaye marka caaisha waxay tii sidii wax noo muwaafaqo faqaalat fayu cadaabin ashaddu min alcama markaasna wuu ina beelay waanu yidhah cadaabka ka daran inala-aantu muxuu yahay dee hadday taasi jirtayba waatan uu arrinka la kulmo wax ka weyno taa uu lala kulmaya maxay tahay inahu kaana yunaaficu inta damba qabso iyada masalada waxaan leeyahay waan yar dib dhiganay dee meeshii waxbaa jiraane inahu kaana wuxuu ahaa yunaafixu aw yuhaaji can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam mid rasuulka ilaahay xaggiisa kan matala dooda oo gaaladii la dooda la murma la garta dee waxa weeyaan oo la garnaqsado oo isagoo dee waxa weeyaan xumaantoodii waxoodii sheegaya amase yuhaaji wuxuu gaalada ayuu caayi jiray la aytami jiray wa can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam isagoo rasuulka ilaahay difaacaya ashxaartiisi qaarna waxbaa inoo iman doona haddii aan la yidhaaho xadaثnah بن المثنى qال xadaثna بن أbي عadiي عan شhuعbata في hada الإsناaد kole shidana bmacnaa b san horeba usoo aragnay marar kala duwan bhada الإsناaد وqaala wuxuu yihi qaalat waxay tihi caaئشha kaana wuxuu ahaa ydb عan rasuuli الlaahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilahi mid difaaca walam ydkur manaanu sheegin beytkan xasan razan waa riwaayada iبn أbي cadi uu shucbo kaba wariyey ina tii hore waxaan soo aragnay moxamed ibnu jacfar baa shucbo kaba warinaye riwaayadaa hore ayaa ka taabsanayd oo isagu beydka muu sheegin xadaثnaa yaxya bnu yaxya qaal akhbaranaa yaxya bnu zakariya can hishaam bni curwata can abiha can caaishata qaalat qaala xasaan bnu xasaan baa wuxuu yihi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow idan lii ii fasax iidan lii ii fasax fii abi sufyaani ninka abi sufyaan inaan u gabyo ii fasax taas buu yihi de wuu soo gebyayo isagaa waxaan bilaabay ninkaa iidan idan markaa aan u gabyo oo dee kolley gabaygina muxuu noqonaya waa hujuum layshujuumiyo cay layscaayo qaala wuxu uhi kayfa biqaraabati minhu kayfa tafcalu seebaad ku samayn biqaraabati qaraabadayda minhu dee ujeedada ninkan haddaad la sabcaydo dee rasuulka ilaahiy isaga waa isku awow ninkani waa abu sufyaan ibn alxarit ibn cabdilmuطalib haddii nasabcay meesha yimaado rasuulka ilaahay baa soo gelaya qaraabadayda aniga ii sugnaatee dee ninkan nagaba dhaxaysa seebaad kaba yeelaysa isaguna waa raggii shucaradii ugu badnaaye soo gebi jiray isaga iyo dirar raggii waa wada islaameene dirar ibn اkhadaab iyo ina zibcra iyo camr ibnu caas iyo adigu waa raggii soo gebi jire laakiin ninkan ayaa dee gabaygiisu badnaa qaala wuxuu ihi waladii akramaka ilaahay ku karaameeyey baan ku dhaartee laasallabnaka waan ku siibayaa minhum iyaga xaggooda kamaa tusallu sida loo siibo ashacratu xabada tinta ah min alkhamiiri waa cajiinka iyo qooshkiisa loogaba soo siibo anaa de waa kolley waa nin shaacira aad iyo aadna shacirkii dee badan u yaqaanay oo markaa walow rasuulkii ilaahay qaraabadaa dhow ay ahaayeen haddana wuxuu leeyahay isagiina ood u gamye adigana wax ku soo gaaraya ma jiro waxaan kaa soo dhex saarayaa saa imaka xabatina imaka hadday qoosh dhex gashay dee marka la soo jiido inaba waxaan jiracsana kuma go-ayso wax kaga hadhayaa ma jiro way ka soo baxaysa haddii imaka wax adag ay tahay way ku kala hadhi layd laakiin cajiin oo kale dee si dhib yar baa looga soo saaraya looga soo siibaya iyadoo waxba aanay kuma hadhin saasoo kale ayaan kaaga soo saaraya rasuulka ilaahina wuu aqbalay laakiin wuxuu yihi abubakar u tag isagaa dee ansaabta qureyshe dadka uguba yaqaana si uu kuugu sheeg sheego waayo rasuulka ilaahay reer aan dhalin ama aanay qaraabo wax ku lahayn maba jirin dee reerihiina markaa cayli markay wada gaadhiyo hajwigii rasuulka ilaahayna kama mid yuu reer kastaba wax kuma leeyahay bal dee ninkii uguma dhowaa ninkan soo gabayaa yahay arrinka wuxuu noqonayaa dee kolkol baa rasuulka ilaahay ay ku soo noqonaysa hajwigii kuma soo noqonaya abubakar baa u wada sheegay waa kan faqaala xasanu xasaan baa wuxuu yihi waa qasiido dhan iyadoo halkan dee aan inooguma dhammaynba aan inoogu dhammayn kolleyna waxaad mooda ibnu isxaaq oo kale ama ibnu hishaam iyo dee intii tashbiibka iyo ama muqadimada gazalka noqon jirtay caadada u lahaayeen oo dhamina way la socoto intaa way gooy dee way laba socoto qasiidadu way dhammayne laakiin bal waxbaan kaba soo qaadanaynaa abyaadda qaar baan soo qaadanaa waayo intan inooguma dhamma rasuulka ilaahay markaasaa muxuu yihi وإن صنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد أبو سفيان buu laba hadlaya oo waxaa kama horeeyey أبلغ أbا سفيان أن محمدا هو الغصن ذو الأفنان لا الواحد الوغد وما لك فيهم adigu bal u wado وإن صنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد ولست كعباس ولا كابن أمه ولكن لئيم لا يقوم له زند بل كلي أرنكو هدان يرتابنو إن وايا أبياد قاربا هل كان إنك حنان يسو بل يالا مركز rasuulka ilaahay iyo taas iyo dadkii kale iyaguna dee ama adeeradii iyo ilmaadeeradii iyo wixii uu ka wada saaray isagiina uu ku khaas yeelay hajwigii wayna sanaamalmajdi waay waa sharafta in waxa weeyaan kuruskeediii halka ugu sarraysa min ali haashimin reer haashim markay noqoto banu binti maqsuumin waa gabadhii reer maqsuum kuway dhashay kuway dhashay wawaaliduka alcabdu adiga abaha addoon weeye markaasaa maxaa la socday beydka kolley sharaxna waa idinkuma sugan yahay beyd labaad waman waladat abnaau zuhrata minhum waman waladat ciddii ay dhashay abnaau zuhrata waa zuhre inamadeeda oo ujeedadu waxa weeyaan waa haweeneyda iyaduna reer bani zuhra ciddii ay dhashay min oo minhum iyagu reer haashimka oo midi kiraamun waa dad aada u fiicfiican walam yaqrab cajaa-izaka almajdu laakiin adiga habrahaagii iyo salaamahaagii ina wax sharafa usoo dhowaaday ma jirto waxaa weliba la socotayba walasta ka cabaasin walaa kabni ummihi walaakin laimun laa yaquumu lahu zando cabaas iyo ninkay isku hooyada ahaayeen kaasna adigu ma tihid eh waxaa tahay kulla imo de wax adigu meel wax sharaf ku leeyayba aanu jirinoo markaasuu raaciye waina imra'an kanat sumayatu ummahu wasamra'u maqmurun idaa balaqa aljahdu وأنت هجين نيd في آل هاشم marka kama nid kلف الراakب الqdح المفrd saddex bayd ban yar شharxayna mid wuxuu leeyahay horta in waa beydka inoo yaalo oo dadka ugu شharف badan reer hashim waa reer gabadha reer maqsuum kuway dhashay waa haweeney faadima binta cmr بن caaid la odhanayo reer maqsuum ahaydoo cabdاللahi iyo abu طaaلب iyo زubayr hooyadii weeye dubaaca zubayrkii dhalay isagu zubayr islaam kama soo gaarhin saddexaasoo waa reer bani maqsuum bahin beydka labaad ee sharaxna idinku sugan qolooyinkiina sharaxaysa oo in abnaau zuhrata minhum uu yidhi wuxuu uga jeedaa haweeney iyaduna reer bani zuhre ah waa sacd ibnu waqaas iyo reerkoodii ama rasuulka ilaahi hooyadii iyo reerkoodii oo haalatu bint wahb ibni cabdiwanaaf la odhanayey ayaa waxay dhashay xamse iyo safiya xamse iyo safiya kuwaasna iyagu waa dad sharafle ayuu leeyahay beyd saddexaad baa jiro iyaduna de cabaas iyo ina meeshii kuma jiraane walasta ka cabaasin walaa kabni umihi cabaas iyo hooyadii kay isku hooyada ahaayeen waa nin diraar la odhanayo isaguna islaamkaan soo gaadhin kuwaasna la mid majido haweeney ayaa dhashay iyada nusayba la odhanayay oo reer nadir ibnu qaasid ahayd qorashiya aan ahayn taas baa dhashay laakiin markaa muxuu raaciyey isagu taa hore beydkaydii yaalo walam yaqrab cajaa-izaka almajdu habrahaagii wax majdiga usoo dhawaaday ma jirto xaggu wax ugama sheegaya u isaga kama soo saaray aabihii isaga waa abu sufyaan aabihiina xaarits ibnu cabdilmualib buu ahaa markaa in marka la eego aabihii xaarits ibnu cabdilmualib haweeney sumayo la odhanayay oo malaa nin isaguna dee addoon ahaa uu dhalay ayaa hooyadii ahayd isaga naftiisa hooyadii waxay iyadna saasoo kaley ahaydoo marka iyada magaceeduna waa sheegay hooyadii oo in sumayana mae waa isaga abu sufyaan hooyadii haweeney kaloo samraa la odhanayo aabihii dhashay labaduba malaa dadkooda waa addoomay ahaayeen markaa waa kan le habrahaaga iyo islaamaha adiga ku dhalay inna wax sharafoo usoo dhawaaday mama jirtee dadka sharafta le reer cabdilmudarib ama reer haashim dadkaas weeye rasuulkii ilaahiyo dhammaan dadkii kale waa ka dhex saaray isagii buu caydi kuma koobay waana taasoo dee inay aabihii laba taabade wuxuu xaggadu kama soo galay bal taas bay ahaydba وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد ولست كعباس ولا كابن أمه ولكن لئيم لا يقوم له زند حدثنا عثمان بن أبي أبو سفيان بن الحارث وصحابي جليل وأصحابة رسولك الله كاملا رضي الله تعالى عنه وأرضاه islaamkiisaa dambeeyey cadaawadaa badanna waa lahaa laakiin markii rasuulka ilaahay fatxumaka kuma soo socday ayuuna waa xitaa raabiqiyo isagiiyo nin kaleo rasuulka ilaahay albaabtaahayn oo isaguna dhib badna oo dee umusalamo walaalkeed ahaa ayaa halkaa cabdullaahi bni abi umaya halkaasay kula kulmeen rasuulka ilaah intii hore waaba kaba jeestaa laydhaa ee markii dambe rasuulka ilaah islaamkoodina waa aqbalay islaamkoodna waa fiicnaaday bal isagu waa raggii xunayn iyo sugnaaday waynu soo marray aan rasuulka ilaahay kala agdhaqaaqin intaa dabadeedna bal rasuulka ilaahay saraba uma eegi kari jirin dee waa hayba iyo xishoo daraaddeedo bal waa saxaabiye laakiin waa intii hore qabla alislaam ayay arrimahani ahaayeen حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد قالت استأذن حسان بن ثابت النبي عائشة له حسان بن ثابت ورسول كلاهي كما إذا ضرب فيه جاء المشركين قال هذا عيدود إنه عايو ولم يذكر أبا سفيان لكن رواية أبا سفيان كمو شيء وقال وحانو لبدل الخمير سقر رواية نيسان cabd ibnu sulaymaan baa hishaam ibnu curwe xadiidka ka warinaya markii horena yaxya ibnu zakariya ka warinaya markaa war riwaayada cabda ayaanay tani kuma sugnayn me wuxuu yihi bedel alkhamiiri alcajiin waana isla macnown alkhamiir iyo alcajiin macnahana waa taan sooba sheegna bal markaa welina xadiisyada way noo socdaa xadaثana cabdilmalik bn shacayb bn layt qaala xadaثanii abi can jaddi qaala xadaثanii khaalid bnu yasiida qaala xadaثanii saciid bn abi hilaalin عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وسند آب الإر بل صدح إصدالي مركن صدح دلانو خالدنا كي أفراد يهي سعيد بن أبي هلال نشن عمارة بن غزية لح محمد بن إبراهيم تضباء أبو سلمة سيدين عائشة سقال وهي وسند كأقول لر كسوا مسلم ويوم الطبن يمتره waa sanadka ugu naarsan dee kalena kolay iimaanna waxbaynu kuma soo aragnay meel meel buu dhacaaye laakiin waa sanad aada u dheer weeye no sagaal baa muslim iyo rasuulka ilaahay uba dhaxaynaya ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala ujuucaaya dadkii shucarada ahaa buu sheegaya oo u gabyo weeye isaguba dee waa kaasi waa jihaad lisaan qurayshan quraysh fainahu waa hajwu oo damiirka inahu waxaan u celaynaa waa hajwugan uhju aan kaba qaadanayno aydan laba caaya siyaqa ina tusaya ashaddu waa kaga darayay calayhaa quraysh min rashqin ganid binabli leebabka la u ganaya waayo waa laysna sabcaaya waxyaalo kalea la isku sheeg sheegaya markaa leebalba lala dhacayo waxaa kaga daranba hadalkan iyo dee waa hadal faafayo isagu leebkii waa wax kooban oo asartiisi kooban tahay shicirkii waa lala kala tegayaa carab oo dhan buu wada gaadhayaa jihaad kale markaa dee hajgii kolkolla wax aad u xanuun badanoo ruuxa kaga xanuun badan leeb kuba dhacay buu noqonayaaye taas kuma sameeya lafdiga rashqinna waa masder oo kaleo rashaqa rashqan macnaa waa rama weeye oo ramyin iyo ganid leebab lagu gano waa kaga daran yahay haddii ragda la kasriyo rishqi lama idhaaho kooxda leebabkee mar la wada gadaa rishqi lagu magacaabaa rishqi racda marka la kasriyo rashqise waa masterkii oo waa ganitaankii leeb laba ganaye taasi markii hore yidhi dadkii shucarada ahaa buu la hadlayaa faarsala ila bni rawaaxata cabdullahi bni rawaaxa cid u diray faqaala wuxuu ku yihi uhjuhum fahjaahum falam yurdi dacnaa dee heerkii la doonayo rasuulka ilaahay muu raalli gelin oo muu qancino ujeedada heerkii loo doona ee aada xanuunka badnaa iyada waxa weeyaan kumuu gabi dee gabaygiisu muu noqon khaasatan gabaygiisu wuxuu badnaa tacyiir uu ku ceebeeyo shirkigii dee shirkigiina oo axad ay kuma faanayaan berigii dam waxaa la yidhaha filislaam kanaa kaga dhibatay markay soo islaameen isaguna shirki iyo waxyaalahaas iyo waxaan ay kuma jiraan uu ku ceebeynayey markii dambe ee ay islaameen ee shirkigiiyo xumidiisii ay arkeen gabaygiisii baa kaga xumaa kiika dadka kale laakiin markaa hore dee kan waxba kumay tirinahayn gabayga nasabka iyo waxyaalahan kala gelaya ayaa bal markaa dee gabayga iyaga dhibaya u ahaa faarsala ilaa kacb bni malikin isagana waa u diray waa saddexdii shaaciree rasuulka ilaahay shucaradiisii ansaareed uma arsala ilaa xasana bni haabitin buu cid u diray falama dakala calayhi markuu rasuulka ilaahay usoo galu qaala xasaanu xasaan yihi qad aana lakum manaa xaana lakum wey waa waxa gaadhay yimi weeye oo de waqtigiisii gaadhay an tursuluu inaad dirtaan ilaa hada اlasadi libaaxan addaaribi dee dhinacyadiisa laba dhacaya iyo boodiyooyinkiisa bidanabi dabadiisa manaa waa dee kolley arinku waa jihaad waa dagaal waa markaasoo amaanta ruuxuisa maanada xataa dagaalada kale hadduu idha anaa fulan iyo anaa saa iyo anaa saas iyo de arrintu may ahayn fakrigii la diidayo iyada taasi maaha waa nooc ruuxan waxba tarayo raadku yeelanayo ciddii bal waxa taran markaa dee shicirkiisa iyo umuurahaasiyo buu ammaanaya uu sheegayaayo wuxuu isku shabahiba xagga marka la eego shicirkiisa iyo heerku gaadhsanya siduu dad nikaayadiisa badan sida libaax aad u cadhaysan oo dabadiisii dee lululayo halkaa boodihiisi iyo dhinacyadiis la dhacayo oo kale taas buu isagii kuma shabahaya waa nooc baan leedahay in dee kolley maanta dee qeyb jihaadkii kaba mida weeye ilaa hada alasad idaaribi bidanabi uma adlaca lisaano carabkiisii buu soo saaray fajacala wuxuu gudagalay yuxariku ujeedadu waa shicirkiisii ama de inuu ishaaduu doonaya inuu gabay tiriyuu doonaya carabkiisu soo saaray waxaanay kolley kutubta soo naqliyaan oo kale carabkiisu inuu dheeraayo markuu soo saaro sankiisa halkaa caaradiisa gaadhsiin jiray halkaasuu gaadhsiin jiraa la idhaahaa waase idhahaan adlaca iyo dalaca labaduba iyadoo mutacadiyay yimaadaan kolkol dalacoo laazimina way jirtaa macnaa akhrajo un weeyeentuba faqaala wuxuu ihi markaa waladii ilaah baan ku dhaartay bacadaka ku soo diray bilxaq laafriyanahum waan googoyn doonaa bilisaani carabkaygaan ku googoyn doonaa faryal adiimi sida haragga loo googooyo haragga marka la magdiyo dee idiin lagama dhigo dee saasuu laguma daayo waa la googooyaa kol khuf laga samaysanayo ama kaba laga toolanayo ama qarbad iyo waxay laga samaysanayo waa ta la googooyo oo kale markaa dee bacda aldibaad haddaba sidaasoo kalean carabkay u googoyn doonaa faqaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulki ilaahi baa wuxuu ihi rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi oo uu ku yihi isagii laa tacjal ha degdegin wuxuu odhanaya isagu ku odhanaya faina abaa bakrin abaa bakr aclamu qurayshin quraysh ninka ugu yaqaan weye biansaabiha carabta kalena aad uu yaqaane carabta kale o dhanna uu yaqaane quraysh isagaa ugu yaqaana nasabyadeeda waina lii fiihim waxaa ii sugnaaday quraysh dhexdooda nasaba nasab dee si aanay caydi rasuulka ilaahi uguma soo noqon haddaba ha degdegin oo ha gabyan isaga u tag xataa yulakhisa ilaa uu kuu saafi yeelayo oo uu kuu soo talkhiisinayo laka adiga nasab nasabkayga kuu soo saaray uu kaaga soo saarayo dadkan kale aad uma gabyayso oo bal dee qurdubi a wuxuu soo naqliyaa qurayshi markii gabayadan ay gaadhay dee san aada u daqiiq ahayd ee uguma soo gebyaya iyagaabaa naasab ahaana uu taabanayay inay idhaaheen gabaygan abubakar kama maqnaa abubakar sababto isagaa dee aqoonta intaa leeg lahaa ee dadkaa iyadoo dadkii isku wada midkaa la kala qaadqaadayo midba gaar loo saarayo oo rasuulkii ilaahay iyo dadkii kale aanay gaarayn caydi ama hajwiga aanu gaadhayn iyagii u kuma koobnaanayo dee waana macrifo aada u daqiiqu abubakar ansaabtooda u lahaa فأتاه حسن رسول حسن بن أبو بكر وتجي ثم رجعه صلى الله عليه فقال وحر يا رسول الله رسولك إلهي قد لخص لي نصبك نصبك وي تلخيصي وي صافي لي والذي بعثك بالحق لأصلن لك منهم وكاسي بدون كما تصل شعرة أما شعرة حبضة تنتهى لو قصد ساره من العجين قوشك قالت عائشة عائشة waxay tidhi فسمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka إلahay baan مقلay يقول xaalu ku qowlay لxasاna إن الروح القدسي waa جiبريل laa يزaaل kama suulayo يؤيidka inuu ku xoogeynayo adiga ku taageerayo baltaa ku garab joogo ma نaaفxta عan اللahi ورasuuله wa inta aad tahay mid diفاacaya oo rasuulkii ilaahay dee ilaah iyo rasuulkiisii oo dee gaaladaa aada u gabyaseen gabayadoodiina ugaba jawaabayso iyagiina aada ku weerarayso eed intaad arrinkaa kuma jirto jibriil baa macaagaa kula socda ku xoogeynayo waana manqabo aada iyo aada u weynoo shucaradii kale aanay gaadhin ama aanay helin wa qaalat waxaanay tidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo hajaahum xasaanu xasaan nimankii waacaayay quraysheed dee maaha iyaga uune dee carabta kalena waa u gebyayo taasoo kaleo gabyadiisu kolley raad adag bay lahaayeenoo dee waxa weeye way adkaayeenoo nimankii ama ninkii ina ubayriqe dee suuratu nisada qisadooda ay kuma sugnaydba maalan dee intay waxadeen dad kale kuma tuuray oo kale aayaad kala duwan oo suuratu nisa oo kale markii dambe u cararo halkaa tegey oo kale qoladii uu ku degey markii gabayga xasaan gaadhay alaabta dabadda loo dhigay mal taasay naagta ay kuma degay oo kale ninkanaa jiray oo iyaduna saasoo kale ma qadriga uu kuma tilmaamayey oo la yidhaaho de markuu gabaygiisi gaadhay waa nin markaasna carab carabu bu ahaayo qoraysh ma ahayn la oyay gabaygiisii oo kale dee hadalkiiya sida uga gebyey raad adag buu ahaa haddaba uu caaya xasaano fashafaa waa bogsiiyey muxuu bogsiiyey dadkii mu'miniinta dhibtii iyo xanuunkii ay kuma hayeen gabayadoodu ayuu ka bogsiiyey weeye shafa almu'miniina washtafa waanu cili baxay ishtafana macnaha waa eg shafa mu'miniintii buu bogsiiyeyoo xagga dee hadalkoodii ay kuma soo gebyayeen iyo gubashadii iyo alamkii xaggaa ugaba imanaya muslimiintii waa ka bogsiiyey isagiina marka la eego acraabdii kufaarta siduu u jeexjeexay iyo dee nifaaxan iyo tan oo kale can ilislaami waalmuslimiinana waa difaac marka waa bogs waa ciil baxay qaala xasaanu kolley shicir dheer baa inoo bilaabmaya oo tan inaan dee dhameeyo ahede waxaa igu yar adag caaway bal halkan haynoo yar joogo allah subxaana watacaala calaa alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watuub